soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada mowduuca aan rabo inaan falanqeeyo ee aan laba xaniyoodlayaasha u bayaamiyo waxaa waaye isbuucan n kalsoonida nin ahaan naftaada aad ku qabtid iyo saamaynta ay ku leedahay noloshaada kalsoonida iyo maxaa la dhihi jiray saamaynta ay ku leedahay noloshaada inaad ifaantaan rajeynayaa o sidoo kale mowduuca aan rabo inaan ku lafaguro xalqadan waxaa waaye is-aaminsanaanta is-aaminsanaanta nin ahaan is-aaminsanaantu muhiimadda ay ku leedahay laba xaniyoodlayaal badan waad aragteen maxaa la dhihi jiray xataa qaarkood waxyaaba aad maaragtay tuumaaja u samaynaya keliya si dadku uga helaan ama keliya si dadku u jeclaadaan ama keliya si naaguhu ay u jeclaadaan meeqa jeer baad aragteen nin aadogeydo maxaa la dhihi jiray isheeg ilkihiisu caadi ahaayeen oo aad arkaysid dhowr beri kadib ninkii oo ilkaha xirtay war maxaa dhacay abtimayeniyo waxaa waaye waa la socotaanoo adduunyada casriyaa la gaadhay heer ay marayaan ragga qaarkood inay kalarkooda bedelaan okay taasna waxay ka imaanaysaa waxaanay dhahaan gaaladu low self steamka ama kalsooni yari nafeed oo haysa kalsoonida nin ahaan waxay noloshaada ka tahay boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sagaashan adduunyadu waxay u baahan tahay jaahil isku kalsoon beddelkii ay aadi lahayd maxaa la dhihi jiray iisheeg beddelkii ay aadi lahayd nin aqoon-yahana oo aan kalsooni lahayn waxyaabaha aadka iga yaabiya ee aan laba xaniyoodlayaasha ku dhahanayo maxaa idinka khaldan siday wax u jiraan see camal awow waxaa ka mid a nin baad arkaysaa ku dhahaya awow waxaan marsanayaa daawo garhka soo saarta haye daawo garhka soo saartaan marsanayaa niyahow waayo waxaan rabaa inuu garh ii soo baxo war niyo maxaa kaa khaldan maya saaxib waxaa waaye niyo waxaan rabaa inuu garh ii soo baxo waa la socotaa naaguhu beryahan waxay rabaan nin hareed leh war niyo see camaleeti waxaad arkaysaa nin aad ku ogeyd inuu madoobaa oo isagoo dhan caddaaday ninkii isagoo dhan waa caddaaday baraada isagiioo dhan waa isbeddelay maxaa markaad ku dhahda wuxuu ku leeyahy abaaba waxaan waxaan samaynayaa abdate baa la noqday waxani waa maxaa la dhihi jiray waxay qaadaysaa uun qolofta iyo haarufta iyo waxyaabahaas waxani ma wax weyn baa kalsooni daro right kalsoonida meelaha kale ay soo gasha waxaa ka mid a hadalka okay ninka ragga ah sida uu hadlaya waa muhiim markay imaato noloshiisa rag badan oo aan hadal aqoon baan dee haynaa baraada rag badan oo aan hadal aqoonin baynu haynaa nin baa ku soo wacaya okay nin baa ku soo wacaya markaasu wuxuu ku leeyahay ii sheeg awow xaliyow waan ku salaamay waan kaa qaaday warniyahow waxaan rabay mawduucan aan kaala hadlo su'aal baan qabaa markaasaad leedahay maxay tahay su'aashaadu markaasu wuxuu ku leeyahay niyahow xataa si toosa oo warkiisu cad yahay kuuma weydiinayo qaababka loo hadlo ragga sidaysan u aqoon mataqaanaa meelahaan ku nootis garaya waxaa ka mid a life baan samaynayaa tigtoga markaasaa nin baa ku soo wacaya xaliyow waxaa la sheegayey waxaa la yidri xaliyow sida ay naaguhu dhaheen warniyow mad caadi iila hadashid mad caadi iila hadashid kalsoonida nin ahaan hadday kaa maqan tahay way kuu dhammaatay bodkastigan waxaan ku duubayo liveka tictokga waxaan ku sameeyo maxaa la dhahaa youtubeka waxaan ku sameeyo waxaasoo dhan waa kalsooni okay waa kalsooni hadday ahaan lahayd sidaa sidaan u ekahay hadday ahaan lahayd sidaan u hadlo hadday ahaan lahayd sida aan maxaa la dhihi jiray wax u sameeyo nin ahaan sida aad u hadasho sida aad maxaa la dhihi jiray wax u samayso sida aad adiga naftaada bannaanka ugu soo bandhigtid haddii aysan kalsooni ku jirin way ku dhammaatay marar badanna naaguhu meesha ay ragga ka helaan waxaa waaye ninaan isku kalsoonayn is aaminsanayn bay xoogaa waxay u sheegaysaa inuu is aaminayo inuu isku kalsoonaado nolol kale maba yeelanayaba iyadunbaaba maxaa la dhihi jiray u ah isheeg nolol waa dhibaato meeqa jeer baad aragtay nin dhallinyaro ah oo dha ku dhahaya markii aan anigu naagtan guursaday baan wax noqday ma aha inay dhab tahay oo markii naagtan uu guursaday uu meel aaday ma aha keliya waxaa waaye waxa uu kuu sheegayo naagtan markii aan guursaday baan xoogaa kalsooniya helay sidaa daraaddeed kredhitka iyo maxaa la dhihi jiray qofka waxaanoo dhan ii sameeyey waa iyada iyadaa kredhitkan iskale anigu malihii no no no no no no malihii anigu miyaadan arkin heestii uu ninkii dhahayey horta anigu waxba maan ahayn markaan adiga ku helaan nasiib yeeshay markaasaanba dib u soo dhashuu ku leeyahay naftaa iskaga kii jirtay waa hees wallaahi nin qaaday heestaas waa hees nin qaaday nin baa qaaday laba xaniyood ka laalaadaan naagtiisuu ugu sheekaynayaa markii uu iyada helay iyo markii maxaa la dhihi jiray noloshiisa iyada ku soo biirtay inuu nin noqday intaadan naag la kulmin shaqooyinka ugu waaweyn ee nin ahaan aad qaban karto isbeddelna ku samayn karta waxaa ka mid a inaad beddesho kalsoonidaada meeshay taagan tahay hadday kalsoonidaadu taagan tahay boqolkiiba afartan boqolkiiba boqol ka dhig sidaad uga dhigi kartaa qaybaha dambe waxaan kugu sheegayaa barnaamijka laakiin nin ahaan hadday kalsoonidaadu liidato wax kasta waxay kuu noqonayaan wax adag bay kugu noqonayaan way adkaanaysaa inaad noolaato waayo adigu kalsooni hoose iskuma qabtid rag badan oo dhallinyaro ah marmarka qaar waxay ku leeyihiin saaxiibow laakiin anigu haddaanan naag la hadlin naag ma heli karo maxaad rabtaa inaad naagaha noogu dhahdo naaguhu waa sidan war anigu kuma dhihin naag iska dhaaf anigu waxaan kugu dhahay markaad laba xaniyood la tahay diyaarsan tahay adigu maskixiyanaad dhisan tahay naag kasta iyadaa ku rabtaa meelaad kala geysaad weynaysaa baan ku dhahay laakiin maadaama uusan isku kalsoonayn waxa uu aaminsan yahay inuu naag tuugsado oo maanta dhan mid ka daba wareegaalaysto inay level gaadhsiinayso ma gaadhsiinayso barnaamijkan laba xaniyoodlayaasha aan kula hadlo bodkastiga fikradaha xalliye youtubeka waxaasoo dhan kontentiga noocaana markaan bilaabayey waxa aan ku bilaabay waa kalsooni iyo dhiiranaan haddaanan dhiiranayn meeshan maynan soo gaadhi lahayn maynan wada hadli lahayn okay maxaa la dhihi jiray iisheeg maynu sheekaysan lahayn wakhti inta kumaynan qaadan lahayn arrimaheenna iyo laba xaniyoodlayaasha arrimaha saamaynaya noloshooda maalinlaha ah si babliga ugamaynan wada hadli lahayn waxaad arkaysaa nin dhallinyaro ah shaquu samaynayaa shaqadaas haddii hal qof dhaliilo wixii oo dhan wuu burburinayaa tusaale waxaad arkaysaa wuxuu soo xidhay dhar buu soo xidhay cagaara aan dhaho shaati cagaaraad soo xidhatay waddadaad saddex qof ku aragtay ama laba qof waxay kugu dhaheen niyow shaatigan cagaarkaa kuguma soo baxayo gurigaad ku laabanaysaa waad soo beddelaysaa ma waalan tahay kalsoonidaadii aaway haddaad isi soo feedhaqaawisay oo waddada aad marayso oo aad isku kalsoon tahay feedhaqaawanidaada saxsan feedhaqaawanidaada ah saxsan meeqa jeer baad aragtay aniga maxaa la dhihi jiray barnaamijyadayda dad commentiga negative ku soo qoraya xaliya sidan baad tahay xaliya bidaar baad leedahay xaliya gan baad tahay oo xaliya sida xaliya maxaa la dhihi jiray aniga waxaas shaqadayda ma aha sidaan u ekahay iyo sidaan u aalo iyo waxaasoo dhan boqolkiiba boqol waan isku kalsoonahay uma baahni inaan sameeyo isbeddel si aan adiga kuu qanciyo waxa aad iga aaminsan tahay fahan awow kugu celinaya uma baahnid inaad qof cusub noqotid ama shakhsiyad cusub yeelatid si aad u qanciso hal qof oo maxaa la dhihi jiray iisha kritiik kugu sameeyey Hay, nin baa safar aadaya safarkii markuu ka soo laabta waxaa la dhahayaa war wallaahi bilaahi meeshii waad ku soo madoobaatay ninkii oo qasqas marsanayaad arkaysaa oo iscaddaynaya war maxaa khaldan maye boodhkaan iska jafayaayo een, maxaa la dhihi jiray waan ishuurinaya rag baa la ii sheegayey laba xaniyoodlayaala oo dhahaya waan ishuurinaya waan ishuurinaya anigu maya maya maya maya maya waan ishuurinayaayo een, maxaa la dhihi jiray een, baraada ee, waxaa waaye waa la socotaan oo kulaylkii iga batay een, waxaa waaye no nin ahaan sida aad tahay waa inaad ku qanacsanaato haddaadan ku qanacsanayn dhibaato weyn baad qabtaa bidaar baad lahaan kartaa waad gaabnaan kartaa yay wax ka galeen dee ilaahay la soo macaamila anigu ilaahay ma yihi ilaahay baa sidan ii abuuray sidan baanan ku qanacsanahay si aan adiga kuu farxad geliyana wax aan beddelaya ma jirto u fiirso sheekada bidaarta iyo sida bulshadeenna ay bidaartu uga tahay wax weyn okay xalliya bidaar buu leeyahay kadibna kadibna macanug baa dhalanaya in bidaartayda laga hadlo maya macanug kalaa dhalanaya inaan bidaartayda bedelo maya okay wax isbeddelaya ma jiraan sidaad u eeg tahay waad u eeg tahay qofkaan ku qanacsanayn sida aad u eeg tahay isaga dhibtiisa waaye waa isaga dhibtiisa kalsoonida nin ahaan waa meesh waa halbowlaha ninkuu ka socdo waaye waa halbowlaha uu ninku ka socdo anigu waxaan dhahaa weliba markaan soo qubaysto haddaan saliid marsado jidhku si uusan ii jajabin oo maxaa la dhihi jiray cadcaddaanin meel kasta aysan ii cadcaddaanin baan nasiib leeyahay markaas baan nasiib leeyahay idinkuna waxaad ka hadlaysaan gadh maxaa la dhihi jiray la bixiye iyo ee daawo gadh iyo daawo bidaar iyo war muwaalan tihiin aaway kalsoonidii ninmeed kalsoonidaadi nimeed aaway halkay aaday halkay aaday ninbaa rag baa intay meel fadhiistaan waaweyn waxay iskugu sheekaynayaan si aad naag u hesho labada kun iyo labaiyo labaatanka waa inaad maxaa la dhihi jirtay aad aad intaad eh, daawo marsato garhka hareed waa inay kuu soo baxdo hareeddu laakiin kira ma dhiibto runtaan kuu sheegaya hareeddu kira ma dhiibto rag baa jiimka u aada oo u wareersan okay maxaa la dhihi jiray eh, isu daalinaya ma rabo jiimka isagu waxa uu isku daalinaya laakiin waa sida uu qanciyo naagta uu shukaansado iyo naagaha uu ka daba wareegaalaysto maadaama iyagu ay aaminsan yihiin nin jiim aaday inay rabaan okay okay kalsoonidu ma aha daawada bidaarta oo aad saliid mariso kalsoonidu ma aha awow maxaa la dhihi jiray eh, gadh inaad soo baxsato kalsoonidu waa inaad adigu nin ahaan isdhisto barata sida loo hadlo rag aan aqoonin wallaahi sida loo hadlo baa waxay rabaan inay naagala hadlaan war horta bal bara sida loo hadlo bara sida loo hadlo sidii nin ahaan nin ahaan sida loo hadlo baro yes hadalkaagaa laga dareemayaa waxa markaad sheegaysaa laga dareemayaa inaad maxaa tahay ii sheeg een, eh, nin ishuba okay naagtan maadaama iyadu rabto nin jiim aaday adigu haddaadan jiim rabin inaad aaddo ha aadin mar kasta waan u sheegaa ragga jiimku waa caafimaadkaaga jidhkaagaad ku manteyn garaynaysaa socodka orodka jiimka waxaasoo dhan okay yaad isu hagaajinaysaa yaad isu hagaajinaysaa yaad isu hagaajinaysaa anigoo nina ragga qaar markaan la hadlayo wallaahi anaa ka xishoodo dayaaba oo dhahaniyo see camal waana waxaad wax ka beddeli karayso nin ahaan isbeddelna aad ka samayn karayso okay? teeda kale taas waxaa ka sii daran is-aaminsanaan la'aanta nafsadeed ee ay ragga soomaaliyeed qabaan rag badan oo dhallinyaro ah isma aaminsana ma aaminsana inuu wax noqon karo ma aaminsana ganacsigaa uu furay inuu meel ka gaadhi karo ma aaminsana shaqadaa uu bilaabay inay wax dhali karayso ma aaminsana waddankaa uu tegey gaal iyo islaamba ay ku nool yihiin inuu wax ka qabsan karo ma aaminsana ma aaminsana okay isagu inuu wax noqon karo hamigiisu meel uu ka dhabayn karayo riyooyinkiisa uu rumayn karayo ma aaminsana dhibta ugu badan ee raggu ay maanta la nool yihiin ee dhallinyarada ka wada muuqata waxaa waaye inay qanciyaan naag iyagoo naftoodii aaminsanayn iskuna kalsoonayn isagoo ilaa uu naag ka daba orda maahane okay okay ilaa uu naag ka daba ordo oo uu naag tuugsado abbaayo xidhiiri la gala baayo waa ku baryaa uu ku dhaho maahane ma aaminsana inuu naag heli karayo boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay iyadoon cidna waxba ii qabannin xalliye ahaan inaan meel gaadhi karayo ti ilaahay waa meesheeda ilaahay waanu wada simannahay insha allahu tacaala okay okay ilaahay tiisa waanu simannahay laakiin waxaan aaminsanahay iyada oo aan cid kale aanan u baahanin inaan anigu wax qaban karayo yes tiim baad yeelanaysaa dad baa kula shaqaynaya laba xaniyoodlayaal baa ku dhegaysanaya ku daawanaya yes laakiin marka koowaadaad bilaabayso cidna kuma taageerayso wax kastoo aad bilaabayso ha ahaato social media inaad content u samayso ha ahaato maxaa la dhihi jiray inaad bodcast samayso ha ahaato inaad maxaa la dhihi jiray ganacsi cusub samayso marka koowaad ee aad wax kasta bilaabayso waa inaad adigu isku kalsoonaato isna aaminsanaato inay waxaan meel gaadhayaan xataa hadday fashilmayaan anigu ma sheegaya de nafteeda inay fashilmayaan way shaqaynayaan way hee way shaqaynayaan heer raggii ay aaminsan yihiin oo maxaa la dhihi jiray xalliyow ninaysan naag waxba ka dhigin ma isagaa wax noqon kara anigu nin ahaan waxaan ogahayna waxaa waaye naagu inay soo kordhiyaan qarash iyo maxaa la dhihi jiray iyo dayn socotaa dee ma ogi horumar kale horumar kale oo anigu aan arko ma jirto okay laakiin adigu nin ahaan inaad is aaminto waaye inaad adigu is-aaminto waaye oo adigu maxaa la dhihi jiray aad waxa aad qabanayso iyo riyada aad leedahay aad aaminsan tahay boqolkiiba boqol riyadan suurtagal bay noqonaysaa anigaana ka dhabaynaya ilaahayna waa garab taagayahay hawshan way soconaysaa macna ma laha cid kastoo kaa soo horjeysata barnaamijkan meeqo qof baa ka soo horjeeda mataqaana mar hore intaan ooyaan maxaa la dhihi jiray ii sheeg maxaa la dhahaa qabsan lahaa derbiyada aan dhihi lahaa alla walaahi bilaahi tallaahi waan waan iska joojinayaa aan dhihi lahaa no no anaa aaminsan waxaan inay shaqaynayaan anaa aaminsan inaan beddelayo nolosha ragga soomaaliyeed iyadoo ujeeddaduna ay tahay in la wacyigeliyo wax la baro baraaju baraarujinna lagu sameeyo kulligeen hal qaab baanu wada noolnahay kulligeen hal qaab baanu wada noolnahay okay taas micnaheedu ma aha inaan maxaa la dhihi jiray haddaan arko maalinkii waxaan arkaa intaasoo kunoo komentiyo indhacadaysa laakiin taas micnaheedu ma aha inaan istaagayo no ma istaagayo buugaan akhrinaya waxa ku qornayd ma aqaano maxaa la dhihi jiray ii sheeg in in maxaa la dhahaa waxay ahayd wuxuu dhahay ma aqaano qaab aad u niyad jabin karto una reebi karto dibna ugu celin karto qof aan aqoonin sida loo istaago nin aan aqoonin sida loo istaago wax kasta oo labaxaniyoodle ahaan aan maanta dhisay mey baan bilownay tigtokga mey baan bilaabay bodkastiga juun baan bilaabay youtubeka hadda dhow baan bilaabay kulligood hadday eber ku laabtaan maanta diyaar baanu ahay inaan ziro ka soo bilaabo kalsooni baan ku qabaa naftayda boqolkiiba boqol ah inaan qaban karo waxaan haddaadan isku kalsoonayn nin ahaan waad beddeli kartaa haddaadan nin ahaan isku kalsoonayn waxani waa waxaad beddeli karto kalsoonidaada iyo is-aaminsanaantaada nin ahaan waa waxaad beddeli karayso qasab ma aha dadka inaad buuxiso baahidooda iyo iyagu siday kuu arkaan si ay iyagu u farxaan adiguna aad nolol qataataa ugu noolaato oo kalsooni la'aana haddii aad iga filaysay inaan anigu yeesho garh hareeda dee ma yeelanayo ma yeelanayo habarteed bay ka tahay haddaad adigu iga filaysay inaan yeesho garh hareeda si aad adigu u faraxdo ma yeelanayo iskaylow intaa yare maxaa la dhihi jiray igu taallaad daawanaysaa inta noloshaada ka dhiman okay markaad is-aaminsan tahay waa la sheegi karayaa waa la sheegi karayaa wallaahi inaanan been kuu sheegayn iyadoo ay saa tahay naagahoo dhan ay oohin qabsadeen internetka barnaamijkan markuu bilaabmay ragga lagu dhisayana ay naagihii xataa iimaylla ii soo dirayaan intaasoo kunoo iimayl oo naaga leeyihiin baa ii soo dhaca maalinkii war xalliyow ragga hanagu dirin war jooji arrintan bararara warkan maya adaan ku dhisaya anigu si noloshaadu isku beddesho i know waxaan horay uma idan arkin wax kasta oo cusubna saa waxay leeyihiin maxaa la dhihi jiray effect bay leeyihiin ama waxaa la dhihi jiray side effect waxay leeyihiin maxaa la dhahaa cabsi bay leeyihiin iyo saamayn cabsi iyo saamayn bay leeyihiin cabsi iyo saamayn bay leeyihiin wax kasta oo cusub rag badan maanta sida aan u hadlayo iyo barnaamijyada aan ka hadlayo iyo contentiga aan raba inaan sameeyo way rabaan inay sameeyaan kontentiga noocana way rabaan inay sameeyaan yeeshaan balatformyo ay iskugu imaadaan raggu sheekooyinka ragga lagu sheego labaxaniyoodlayaasha dib loo soo nooleeyo naagaha si dib loogu dhiso intaasoo kunoo milyanoo haayadood baa bajad ku bixiya idinka mid aragta wax bajad idinku bixinaya halkaad ku aragta kulligiinna onlinekaad ka wada oynaysaa kulligiinna onlinekaad ka wada oynaysa haddii aad leedahay dhiiranaanta kalsoonida iyo maxaa la dhihi jiray is-aaminsanaanta nafeed wax waad qabsan kartaa boqolkiiba boqol nin ahaan waxaad gaadhaysaa meel dheer meel dheer taasi waxay caddaynaysaa firi taasi waxay caddaynaysaa nin ahaan inaad markaad dhisanto isbeddel aad dareento qof kasta uu kaa soo horjeesanaya car wax yar isbeddel sameey car kalsooni yar yeelo car beddel sidaad u hadli jirtay car beddel sidaad isu aaminsanayd dad baa rag waxaa jira labaxaniyoodlayaal waxaa jira aan shaqo qaban karaynin okay okay waxaa jira labaxaniyoodlayaal aan waxba qaban karaynin ilaa hebel uu u imaado oo wax la qabto waay u sugaysaa hebel waay hebel u sugaysaa ii sheeg way hebel u sugaysaa baraada cid kuu soo socota ma jirto haddaan kuu sheegayaa adiga labaxaniyoodla ma tahay cid kuu soo socota ma jirto cid kaala hadlaysa inaad isdhista ma jirto cid ku dhahaysa kac ma jirto cid ku dhahaysa berijiimka aad ma jirto no cidna kuuma maqna ceelna kuuma qodna iskaba dhaaf adiga in lagu dhiso oo labaxaniyoodlaha ahaan noloshaada la beddele eh god baa lagugu ridayaa dhiiqaa lugaha lagu gelinayaa soddonka sana ee soo socda waxaad gorinaysaa ciyaal baad gorinaysaa aadan xataa rabin markii koowaad inaad dhasho wallaahi nin ahaan waxaad u baahan tahay inaad beddesho sida aad u fakarayso beddel sida aad u fakarayso kalsooni yeelo mar dhexdaasaa maxaa la dhihi jiray ii sheeg qof baa wuxuu igu dhahay xaliyow waan ku soo wacayo taleefonka waad iga qaban wada yes waan kaa qaban waaye bcause already inaan taleefonkaa kugu dhegaysanayaad adigu maskaxdaada gashatay waad sii sheegtay yes waad saxsan tahay waan kaa qaban waayey taleefonka weliba waan kugu dhegaystay anaana iskale si cadoo badheedha yes anaa iskale taleefonka anaa iskale taleefonkan ninbaa waxaa lagu dhahayaa maxaa la dhahaa waryaa waxaa tahay bakhayl yes bakhayl baa dhahay laakiin aad adigu igu dhahdo bakhayl baa tahay hal shilin bangigayga kama dhimayso hal daalar one daalar bangigayga kama dhimayso waayo waan isku kalsoonahay ninbaa waxaa lagu dhahayaa waryaa qaniis baa tahay oohin buuba qabsanayaaba wallaahi bilaahi aniga maxaasa no qaniis ma tihid waad subtaa adigu waay u murgee waa isu jaamgareene okay inaad fahantaa rajaynaya aawo mar kasta naaguhu waxa ay qaataan kalsooni la'aanta iyo maxaa la dhihi jiray ii sheeg n n isku isku maxaa la dhahaa isku kalsoonaan la'aanta nafeed ee adiga kugu dhex jirta bay qaadanayaan markay qaataan intaasay isticmaalayaan hebelow gacangeed baa tahay gacangeed baa tahay waxaa tahay maxaa la dhihi jiray nin maaragtay aan waxba bixinin laakiin adigu lacagta maad soo shaqaysanin aabbaha lacag ima siiyo haddaan wax bixiyey haddii kala toona anaa shaqaystay dheh naagta aad la socoto markay indhaha kugu caddayso aad shukaansanayso ku dhen okay waa runtaa okay waa runtaa maxaa la dhihi jiray ii sheeg waad saxsan tahay bakayl baan ahay gacangeed baan ahay laakiin lacagta maad adigu shaqaysanin lacagtaanaa iskale bangigayga waxba kama beddelayso inaad igu dhahdo gacangeed baa tahay xaliyow waxaa tahay maxaa la dhihi jiray nin xun yees nin xun baan ahay adigu sidaa ma aaminsan tahay yes cool okay nin xun baan ahay nin fiican ma tihid raggaad maxaa la dhihi jiray u daadisaa filimada ay noloshooda ku beddeli lahaayeen naagihii waxaad ku diraysaa ragga raggii baad ku diraysaa naagaha xaliyow kan baad samaynaysaa waxaasoo dhan baa laguu sheegayaa laakiin nin ahaan haddaad kalsoonidaadu ay dhisan tahay is aaminsan tahayna waxaas wax ay kaa beddelaysa ma jirto war fiiri aniga markaan bilaabayey may tictokga markaan bilaabayey ee aan contentiga samaynayey ee laba xaniyoodlayaasha aan ku dhisayo waa la yacayey waa maxaa la dhihi jiray ii sheeg ceebayn baa la isku dayey oo war nin waxaa tahay sidana war nin waxaa tahay naagahana ceeb hooyadaabaa kana eedadaabaa sidana hooyada iyo eedada iyo habaryartay doona meesha ma taagnade anaa taagan anaa kula hadlaya aniga ila hadal aniga ila hadal cay ceebayn maxaa la dhihi jiray indha caddays inay iyagu saxsan yihiin war wax kasta way sameeyeen laakiin maya barnaamijkan wuu soconayaa waayo aniga haddaanan isku kalsoonayn aniga aanan is aaminsanayn bodkastigan maad dhegaysateen imaadna daawateen baraada okay okay barnaamijka mar kasta adigu nin ahaan aad leedahay wuu soconayaa haddii aad aaminsan tahay inuu soconayo brojectigaa cusub aad rabta inaad samayso ganacsigaa cusub aad rabta inaad samayso marka bilowga wuu adkaanaysaa cid kugu soo biiraysa bilowga ma jirto cid ku aaminaysana ma jirto ma la socotaa marka adigu aad is aaminto qof kasta ku aaminaya cid ku aaminaysa ma jirto cid ku aaminaysa ma jirto hari waa waa real lifeka sidii nolosha u taalo ganacsi baan rabaa inaan bilaabee maxaa la dhihi jiray waxaa layga gato horta bilow baa lagu leeyahay aragne waa arkaynaa weliba waxaa laga yaabaa markaad bilowdid alaabtaad hayso iyagoo adiga kaa gadan karaya inay meel kale aadaan saafiskaaga ama adeegyadaada iyagoo isticmaali karaya inay meel kale ka gataan ay ka doontaan waayo kuma aaminsana jaaniskaa weyn ama opportunitigaas weyn kuma siinayaan waayo kuma aaminsana adigu haddaad is aamini weyso halkaad aadaysaa marka waayahe halkaad aadaysaa halkaad aadaysaa laba qof markay maxaa la dhihi jiray wax negatifa kaa sheegto indhahaad caddaynaysaa waad isbeddelaysaa qorshahaagii oo dhan baad beddelaysaa everything baad beddelaysaa wax kasta marka aad bilaabayso cid ku aaminaysa iyo cid kugu kalsoontoonna ma jirto haddii aadan labadaana naftaada u samaynin nin ahaan way adag tahay maybe lixda bilood sannadka soo socda inaysan naagina kula hadlin laakiin mar allaale markaad kis shaqayso mar allaale markaad isku kalsoonaato mar allaale markaad nin ahaan isdhisto naag kasta inay adiga kula dhiilgaraysay rabtaa maalinkaas maxaad leedahay mataqaanaa ah kama helo sorry noocaan kama helo noocaana kama helo wakhtiga yar ee aan lagu aaminsanayn ee aan maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, lagu kalsoonayn wuu yar yahay laakiin mar kasta waxa soo harhaya ee baaqi soo noqonaya waa adiga naftaada adigu haddaad isku kalsoon tahay waad isdhisaysaa yes reality check why this is reality check brother 100% naagaha been iskugu sheekeeya naagaha wax isku walwalaaqa naagaha sidan isu sameeya waxaad arkaysaa nin riski gelaya oo xataa maxaa la dhihi jiray transparentka lagu sameeya madaxa okay madaxa eh, beeritaanka tinta lagu sameeyo qaarkood waxay saamayn ku yeeshaan dhalmada ninka ragga ah ama spam systemkiisa nin riskigaa u gelaya maadaama ay naagi ku dhahday bidaar baad leedahay ee orodoo bidaarta iska hagaaji wax kasta waxaad u qaadanaysaa personal okay wax kasta waxaad u qaadanaysaa si shakhsiyadeed xaliyow ey baa tahay haddii lay dhaho waxaan u qaadanayaa si hoose anuu oynayaa meelaha lagu arkayaa no dadku waxa ay adiga kugu sheegayaan ama adiga ay kugu dhaleecaynayaan micnaheedu waxa ay tahay waa iyagu waxa ay inside ka dareemayaan 99 okay 99 dadku waxa ay adiga kugu sheegaan waa insecuritieskooda iyo problemskooda ay adiga kugu kugu project garaynayaan waa ay adiga kugu maxaa la dhihi jiray muraayad kaaga dhigayaan laakiin haddaad isku kalsoon tahay qofkaas ma tihid sabab aad u aaminta ma jirto inta tuug lagu dhaho inaad tuug tahay adoon waxba xadin dhinac kasta nolosha naag ganacsi lacag shaqaysi xariiftan wax kasta markaad adigu aaminsan tahay inaad qaban karto buu hawshu bilaabanaysaa markaasay hawshu bilaabanaysaa oo maxaa la dhihi jiray iisheeg qof kasta ku aaminaya qof kasta haya kuleeyahay weliba wax kaa yaabiya ma kuu sheegaa o mar allaale markay arkaan calaamado yaryar oo hawshaadu inay isku aadaysa ah qof kasta waa ku taageeraa oh my god oh my god qof kasta wuu ku taageerayaa brada awow qof kasta waa ku taageersan yahay banno waan garanaynaa inaad guulaysanayso waan garanaynaa inaad horumar gaadhi karayso nin adag tahay no maad garanaynin hell no no maad garanaynin been baad ii sheegaysaa waxaad ii rajaynaysaa inaan fashilmo inaan gubataa noqdaad ii rajaynaysay laakiin maadaama aan hadda guulaystay xal kale ma jiro intaanin ka badan ma sii nici kartid intaanin ka badan barnaamijkan kama soo hor jeesan kartid wuu isbedelayaa qofkii marka wallaahi horumar baad samayn kartaa waxaad tahay nin geesiya geesinimada ma og tahay waxaad ka keentay reer abtiyaasha Ay, hey, hey, hey. jooji jooji jooji raalli ow raalli ow raalli ow hay gelinin filimadaas geesinimada waxaan ka keenay naftayda geesinimada waxaan ka keenay naftayda brada okay anaa is aaminsan anaana shaqo qabanooya anaana maxaa la dhihi jiray hawshan sii wadaya kulligiin maalinkii koowaad ee aan barnaamijka bilaabayay haddii maxaa la dhihi jiray aydan igu soo biirteen ka waran haddaan idinka idin sugi lahaa oo aan sugi lahaa inay igu soo biiraan maxaa la dhihi jiray in ka badan labaatan iyo dhowr kun oo qof oo tiktoka iga iga iga iga maxaa la dhihi jiray daawada iyo sidoo kale een, ah, dhowr iyo toban kun oo kaloo iyaguna bodcastigayga dhegaysta ku- kun kaloo iyaguna maxaa la dhihi jiray ku xidhan youtube-ka dho- saddex kun oo kale afar kun oo kale oo youtube-ka ku xidhan haddaan sugi lahaa ka waran si aan barnaamij u bilaaban no laakiin hal baan ka bilaabay hal qof baan ka bilaabay inuu i daawado laba qof saddex qof afar qof markaad kulligiin fahanteen waxaan ka hadlayo iyo mawduucyadaydu waxa ay yihiin baad igu soo biirteen igumaydan soo biiri lahayn xiisana idinkumay ahayn lahayn waxa aan samaynayo haddaan kowdii markii koowaad idinka idin sugi lahaa waayo ismaynu arki lahayn maxaa kuu diidaya marka maanta laba xaniyoodle haddaa tahay inaad isku kalsoonaato sidaad u eg tahay aqbal jas aqbal sidaasaad u eg tahay waxna kama bedeli karaysid cid kasta oo sida aad u eg tahay dhibaato ku qabta waa iyaga dhibaatadooda haddii aad xalliyo sida uu eg yahay dhibaato ka qabto waa adiga dhibtaada aniga dhibtayda see ku tahay waa adiga qofka dhibta qaba waa adiga qofka ka xanaaqsan anigu sidaan u eegahay shaqadayda maaha aniga that's your fucking problem number one number two mar kastoo adigu is aaminto isku kalsoonaato bay dadka kalena ku aaminayaan kuna kuguna kalsoonaanayaan okay okay masla faahna intaas wax kasta marka la bilaabayo cid ku taageeraysa ma jirto ha sugin taageero walaa ganacsi walaa wax kale taageero wax la dhaho ma jirto kontantii baad rabtaa inaad samayso bilow bilow ma- wadaday waddada markaad kortay dadku kugu soo biirayaan dadku kuguma riyoonayaan inuu jiro nin la dhaho xalliye oo bodkasti raba inuu bodkasti buu soo wadaa xalliye bodkasti buu furi rabaa no cid kugu soo biiraysa ma jirto bilow markaad bilowdo si joogto ah aad waxaa u samayso aaminsan tahay fikraddan maxaa la dhihi jiray inay shaqaynayso isku kalsoon tahay adigu si hoosena isu aaminsan tahay markaasay wax kasta shaqaynayaan oo qof kasta kugu soo biiraya bara sida loo hadlo communicationka baro baro sida loo hadlo hadalku maaha inaad iska qarararaa iska dhahdo no baro sida nin ahaan loo hadlo nin ahaan laysku express gareeyo cidna ha uga haynin maxaa la dhihi jiray axsaan iyo raaligelintoona in maxaa la dhahaa een, a- aad aad aad qofkaa tahay ahaato laba xaniyoodlaa tahay naag ma tihid noloshanna rag baa dhisay adduunyada rag baa dhisay baraada okay adduunyada rag baa dhisay haddaysan okay ku ahayn garhkaagaa yar soy ku dheh no problem haddaysan okay ku ahayn garhkaagaas yar soy ku dheh soy nagu kala wad waxba isuma sheegayno okay okay dadka aan isku kalsoonayn dadka qaba maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, een, insecurity-ga ama ammaan darrada ee ragga u badan aad bay bulshadeenna ugu badanayaan raggii way iscadaynayaan raggii daawooyin bay madaxa marsanayaan daawooyin kale marsanayaan maxaa la dhahaa ii sheeg een, eh, een, eh, garhka een, eh, siduu u hadlayey qof kasta wuxuu rabaa micnaha inaan wax qof kasta uu ku agrii gareeyo wax kasta uu dhaho yes waa saxsan yihiin si isaga loo taageero no qasab maaha inaan isku raacno fikir qasab maaha fikirkaygaan leeyahay kaagaad leedahay haygu haygu qasbin aniga fikirkaaga sorry haddaanan aaminsanayn waan kuu sheegayaa eh, maxaa la dhihi jiray ii sheeg eh, ma aaminsani laakiin raggii maanta naagaha waxay ugu daba niikinayaan ma rabo noo ma rabo in la dhaho baro sida loo handhalgareeyo nooda maya haddii lagu dhaho waa maya ka sii soco danahaaga sii raaco isbeddel samee isbeddel samee nin ahaan inaad isbeddel samaysaad u baahan tahay kalsoonidaaduna waa muhiim bay ku tahay iyo inaad is aaminsan tahay mawduucan kalsoonida iyo is-aaminsanaanta iyo labaxaniyodlayaasha muhiimadda ay u leedahay in maxaa la dhihi jiray aad isbeddel ka samayso kalsoonidaada iyo qaabka aad iskugu kalsoon tahay naftaada kalsoonidu sida ay ku caawin karto iyo sida ay horumarkaaga shakhsiyadeed wax uga beddelayso aad bay maxaa la dhihi jiray way u weynta mawduucan intaasaan kusoo gabagabeynayaa dhammaantiin waad mahadsantihiin intaynu dhegaystayaal ku kulmayno xalqadan tan xigta waxa liyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo